أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warkaa duhurnimo ugu doorka roon maleeshiyaadka xukuumadda riddada maali iyo kuwa ruushka ayaa mar kale dad shacab ah ku xasuuqay gudaha dalkaasi mu'asasada alkataib ayaa baahisay xalqadii afraad taxanaha lagu faaqidayo kaalinta daahsoon ee kiniisadaha kirishtanku ay ku leeyihiin siyaasadda soomaaliya kooxaha mucaaradka riddada ayaa ku dhawaaqay in xasan gurguurta aysan u aqoonsanayn madaxweynaha kooxda riddada soomaaliya weeraro lala beegsaday kufaartii murtadiinta ayaa ka dhacay deegaano kala duwan oo dhaca koonfurta dalka soomaaliya gaalada qaramada midoobay ayaa mar kale ka hadashay khilaafka ka dhex jira kooxda riddada iyo siyaasiyiinta mucaaradka kulan wadatasha ah oo looga arrinsanayay horumarka magaalada iyo weliba diyaargarowga munaasabadda ciidul adxa ayaa ka dhacay degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin arbaco ah taariikhdii jiriguna ay tahay saddexda bisha dulxijaha kun afar boqol afartan iyo toddoba qodobadii warka duhurnimo ugu doorka roona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan maleeshiyaadka xukuumadda riddada maali iyo kuwa ruushka ayaa mar kale dad shacab ah ku xasuuqay gudaha dalkaasi wararka ka imaanaya waddanka maali ayaa ku waramaya inuu sii socdo xasuuqa ka dhanka ah dadka ra'idka ah ay geysanayaan maleeshiyaadka xukuumadda dabliilafka ah ee maali iyo kuwa ruushka maalintii axadda ee aynu soo dhaafnay ayay ahayd markii tuulada mutuguula ee gobolka dijarbuula ay ka geysteen gaboodfallo kala duwan ilaa ay toddoba dhallinyaraha ayay u toogteen si bareer ah dhacdadan oo ah tii saddexaad oo toddobaad oo gudahood ay geystaan maleeshiyaadkaasi jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin ayaa soo saartay war-saxaafadeed ay kaga hadlayaan afalkaasi uu xushmo iyagoo mu'asasada zallaaqa ay baahisay sawirada dadka la xasuuqay nusratul islaam ayaa mas-uuliyadda dhacdadaasi dusha u saariyey xukuumadda bamako waxaana bayaanka lagu sheegay inay ka soo horjeedaan qiyamka diineed iyo midka bini'aadnimo weeraradan ayaa qayb ka noqonaya xasuuqyada isdabajooga ah oo ay maleeshiyaadka maali iyo kuwa ruushka ay ka geysanayaan waqooyiga iyo koonfurta dalkaasi mu'asasada alkataib ayaa baahisay xalqadii afraad ee taxanaha lagu faaqidayo kaalinta daahsoon ee kiniisadaha kirishtanku ku leeyihiin siyaasadda soomaaliya walaalka xaarta abduqaadir ayaa warbixinta warkan haya ah dabin buu idin goorayaa waa idin daagayaa dirhamkuu idin qulahayaa dibuu go'aysaane xalqadan oo ahayd qaybtii afraad oo la baahiyey saacadii lasoo dhaafay waxay muasasada alkataib kusoo bandhigaysaa kaalinta qarsoon ee hay-adaha reer galbeedka ay ku leeyihiin fidinta kirishtaannimada iyo qandaraaska ay siyaasiyiinta soomaaliyeed ka soo qaateen kiniisadaha gaalada si ay ugu fududeeyaan howlaha gaaliisiinta ee ay wadaan hay-adahan kusoo hoosgabada gargaarka ee ku howlan gaalnimada faafinteeda muuqaaladan dukumentariga ah oo dhab ahaantii loogu talagalay in daawadaha uu ka helo xogo muhiim ah ayaa waxaa barbar socda qiraalo iyo soo gudbinta muuqaalo sariix ah oo sawir dhab ah ka bixinaya xaqaa'iqda oo istaarkan bannaanka keenayo laga soo bilaabo burburkii ilaa maanta waxaa la qiyaasayaa deeqda soomaaliya ku baxday in ay gaarayso wax ku dhow labaatan bilyan oo dollar sanadkii labada kun sagaal iyo tobankii oo keliya waxay wasaaradda qorsheynta ee maamulka riddada sheegtay in hay-adaha samafal ee adduunka ay soomaaliya ku bixiyeen lacag gaaraysa hal dhibic sagaal bilyan oo dollar haddana ma jiro isbeddel muuqda iyo dheef la taaban karo oo ay ururadan dalka ku soo kordhiyeen This is what I think should be one of the major scandals here. The fact is that millions and millions of dollars are spent every week on Somalia, but it's not going to help people that are in Mogadishu or other areas.
tan waxaan u arkaa inay tahay mid ka mid a fadeexadaha ugu weyn xaqiiqada jirtana waxay tahay in soomaaliya ay ku baxdo boqolaal milyuun oo dollar toddobaad kasta laakiin lacagtaasi ma ahan mid lagu caawinayo dadka ku nool muqdisho ama dalka intiisa kale barnaamijka cuntada adduunka ayaa dhowr sano ka hor sheegay in kalabar lacagaha ay bixiyaan ay gacanta u gasho hogaamiye kooxeedyo iyo qandaraaslayaal si la mid ah qandaraaslayaashii ka macaashay dagaaladii ka socday ciraaq iyo afghanistaan haddaba waa sax dowladda soomaaliya waa dowlad musuqmaasuq ku caanbaxday laakiin waxaa ka musuq maasuq badan hay-adaha gargaarka caalamiga ah ee ku sugan garoonka diyaaradaha muqdisho iyo hareeraha filla soomaaliya So, or the little green zone called Villa Somalia, where the government is, is housed.
dabin buu idin qoorayaa waydin daagayaaye sida aad ku daawan karto saddexda daqiiqo ee ugu horeysaa filimkan xiisaha badan ee qaybta ka ah silsilada muuqaalada dokumentariga ee loogu magacdaray wawad duulow takfuruun khataraha hay-adahan ma ahan kuwa kasoo bilaabmay qarnigan ama dhammaadka qarniga lasoo dhaafay ee waa halis joogto ah oo soomaalidu ay muddo dheer kala kulmayso cadowgeeda soo jireenka ah weli si aanay ka waana qaadan allah ha u naxariisto mujaahidka ummadda soomaaliyeed sayid maxamed cabdulle xasan oo murtidiisa iyo midhihiisa aad moodid inay maanta nala hadlayaan iyagoo mar kale nooga digaya dabinnada gaalada iyo sharta ay ummadda u maleegayaan garaad iyo garasho dheeri ah oo uu allah ku galladay aawadeed wuxuu sayid maxamed cabdulle xasan garowsanaa in deeqda iyo dhaldhalaalka adduun ee ay gaaladu ku qarqinayeen dadka soomaaliyeed ay tahay cad sumaysan iyo qorshe ummadda diinteeda laga siisanayo gasiin la quuto anaa diiday mantuulahaa dunyo iiga hooye inkastoo geeridii sayid maxamed cabdulle xasan laga joogo in ka badan boqol sano haddana waxaa maanta dhaboobay saadaashiisii kadib markii ay ummadda soomaaliyeed kuwaana qaadan diiday digniintii iyo dardaaranadii uu dhaxal reebay waxaan aragnaa hay-adihii gaalada oo miyi iyo magaalaba maanta ummadda ku quudinaya deeq ay naali daba taallo waa isla deeqdii uu abwaankii soomaaliyeed ku cabiray tixdiisii ahayd maswaabaydii lama dhuunyado iyo midho dhunkaaleede manfacan la cunin baa jira oo moodka kuu sido eh maraykanka iyo waa kay baxshaan madaxda naato e tix iyo tiraab canaan iyo caqligelin gabay iyo guubaabo si kasta oo la isku dayaba haddana nasiib darro waxaysan weli soomaalidu fahmin haadaamaha dhaadheer ee lala maagan yahay iyo debinnada halista ah ee ay macatablaydu u qoolayso inkastoo dabindaabyada ummadda iyo ladirarka dhaqaalahooda ay ka mid ahaayeen ujeeddooyinka gundhiga u ah haddana higsiga ugu weyn ee hay-adaha reer galbeedka ka lahaayeen dalka ayaa ahaa la dagaalanka diinta iyo kirishtaamaynta bulshada soomaaliyeed
In Somalia, we've partnered with a Christian organization and uh, dalka soomaaliya waxay wada shaqayn nagala dhexaysaa hay-ad kirishtaan ah waxaana deeq raashiina gaarsiinay siddeed boqol iyo konton qoys oo soomaaliyeed Projeto Missão Somália, Prelazia de Lábrea, Diocese de Mogadishu.
waa ikan anigoo ku guda jira mashruuceenna mishan soomaaliya kaas oo uu inoo suurtogeliyey ergega kiniisadda fatikaanka ee magaalada muqdisho waana maalin weyn oo farxad leh oo aan soo dhoweynayno ciidda kirishtaanka ee iistarka hadda waxaan ku sugan nahay gobollada somalilan waxaana halkan nolosha kula qaybsanaynaa laba boqol oo qoys oo qaxooti ah numa região da Somalilândia.
haddaba dhinacyada ugu muhiimsan ee filimkan uu dabalka qaadista ku sameynaya waxaa ka mid ah sida cadowga uu hub ahaan ugu adeegsanayo mashaariicdiisa mucaawino qaybinta iyo dhab ahaan halkay kasoo bilaabmatay in daruufaha faqriga dadka looga faa'iideysto ama in faqri loo horseedo bulsho loogalana dagaalamo wax soo saarka si loo hosgeeyo diimo kale iyadoo loo marayo kaalmada markaasi la siinayo الأمر الثالث هو العمل الإغاثي يعني الناس في تعرف صاحب الحاجة أرعا والجوع يعني كاد الجوع أن يكون الفقر أو الجوع أن يكون كفرا waddada kale ee ay hay-adaha tansiirka u maraan kiristaamaynta bulshooyinka muslimiinta waxaa ka mid ah adeegyada samafalka sababtoo ah qof baahan waa qof wax kasta u nugul waxaa jirta oraax caanbaxday oo ah fakhrigu wuxuu ku sigtay inuu gaalnimo noqdo baahida ayaana ah midda keentay in ay dadku hoos tagaan hay-adahan inta badan ma ahan hay-ado bixiya adeegyo bini'aadinimo laakiin waxay wataan ujeeddooyin kale oo ay ka mid tahay in dadka diintooda ay ka beddelaan asbaabaha kale ee hay-adaha tansiirka u suuragelinaya inay soo saldhigtaan gudaha muslimiinta ama ay baadiriyaasha ku dhex beeraan bulshada soomaaliyeed gudaheeda waa iyagoo ku andacoonaya inay bixiyaan adeegyo caafimaad isdaarka ayna soo gudbinaya macluumaad xasaasi ah iyo shakhsiyaad xogagaal ka ah arrimahaasi sidoo kale wuxuu soo gudbinayaa filimkan xubno ay gaaladu isku dayeen in ay gaalaysiiyaan iyagoo uga faa'iideysanaya baahyo caafimaad oo la soo dariistay shakhsiyaadkaas ay gaaladu isku dayeen inay gaalaysiiyaan balse ay ku hangoobeen nin xanuunsan baa nahay arrintan la kulma arrin aad iga yaabisay arrintaasna ii catumaysa waxaa layidhi diinta ciise masaaxiga krishtanka qaadaa layidhi waana ku daaweynaa anina adalkaas waa ii cutumi weysay inaan sir caafimaad maanta aad raadinayso oo maanta inaad ku bedelato diintaada islaamka waa ii cutumaysa aad baa arrintaas ila xumaatay markii koobaad whatsappka iga soo waceen wasabka iga soo waceen waxay igu dhaheen maadaama yarkii xanuunsanaa inaad tahay waa la soconnaa muuqaalkaadaan soo daawadan waan soo fiirsannay annakan rag soomaaliyaan kula nahay in waxaan u baahannahay in aad marka hore xujadan kusoo agdhigan aan wadanno inaan qaadatid kabacdi arrinta adugu u socotid waan kuu soo beninaya dheen markaas waxaan ku horiyey arrinteed xujada iyo hortaala halii sheegaan ku horiyey waa diyaar baa wixii aan ka bixi karo waan ka bixiyaa markaas waa liigu yidhi haddii arrintaas aad qaadato waraaqada iyo waxaan kuu soo tuuraynaa etoobiya ama hargeysa meeshaa sheegato ayaanu kugu daaweynaynaa rag baa noo jooga degmada waa beri noo joogay dhaheen raggaasaan kugu xariiraynaa koleyna meeshaan ku kulmaysiin hadda kole egaa kuushaa maqaayada kole lagu kulmaa dad inta u badan way qaateenay dhaheen oo hadda gobolka banaadir aad joogtay rag badanaa ka qaatay dhallinyaraa marka aniga arrintaas walaalkii way ictimi waayey ilaahay baa ii joogo xanuunka ii keena asagana iga qaadi karo cibeena weyaan waxaad nagu dayaysaan waxaan tagay magaalada la nairobi maalma haddaan joogay maalinkii dambe wayna kaxeeyeen waxaa la egeeyey aniga hadda dhulka si fiican inaan aqoon u lemey isbitaal la yidhaahda kijaabi kursiga anoo fadhiya waxaa ii imaaday nin soomaali ah oo markaas aniga aan u maleeyo inuu ka mid yahay dadka bukaanka ah meesha u yimid inuu yahay cabaanaan wada sheekaysanay wuxuu iga soo bilaabay marka nairobi mar dhamaa imaatay mise muddo badana joogtaa muddo waxaan dhahday muddo u badan ma joogin sharci ma leedaha uu yidhi sharci ma lihi aan idhi hadaan sharci lahayn see ku timid uu yidhi ujeedo kale ma subxina isbitaalkan adigu waxaan u soo raadsanaa caafimaad dabiib haddii barnaamijkii u hirgalana waxaan rabaa in dib ugu noqdo meeshii aan ka imaaday markaas wuxuu ila galay barnaamij ah haddii sharci lagu sameeyo sharci haddaa haddaa heshid deganaanna aada heshid nolol mustakafiina aad ku noolaatid ciisena aad rumaysid ka warran uu waxaan dhaha markaa ciise haddaba waa rumaysanahay ciise waxaan ku rumaysanahay inuu yahay rasuul rasuulada ilaahay ka mid ahaa oo soo dirsaday inuu ahaa aan u rumaysanahay laakiin intaas wax ka dhaafisan oon u aqaanahay ma jiraan hadda ninka waxaan la yaabay ninka soomaaliga ah ee haddana maanta indha adeegaas qabo inuu jiro adduunka u mali jiro nin soomaali ah oo nin weyn ah ee maanta kiristaan noqon karaya inuu jiro uma aan haysato isla markaas aniga waxaan go-aansaday maadaama ninkaan saan u dhaqmayo uu yahay nin soomaali ah isbitaalkana uu lukule uu yahay waxa isbitaalka joogana gaale ay yihiin difeete waxaan raadinaya wax ka foolxun oo dhibaato in i gaarta aan uga baqay sidaasaan kusoo baxay marka aniga isbitaalka ugu soo tegay maadaama aanan sharcigan aanan dalka ku lahayn nin tuugnimo ku jooga aan ahay haddana meelahaas yani daawo kasoo doonta aan ahay waxaan aaminay marka inuu isleeyahay ninkaan maanta kule waa dadka gulguloo ka mid yahay ka faa'iidayso darin buu idin qoorayaa waa idin daagayaaye
intaas waxaa sii dheer in isdaarku uu kashifayo cid ay yihiin xubnaha ugu caansan iyo baadariyaasha kusoo hoosgabada waxqabadka iyo bixinta adeegyada caafimaad ee xeryaha barakacyaasha dadka muslimiintahna ku dhex faafiya kirishtaanka
dhakhaatiirta saliibiyiinta ee sida gaarka ah dalka uga wada faafinta kirishtanka waxaa ka mid a baadariga lagu magacaabo hosey rodriguez kaas oo dhalashadiisu tahay dalka baraaziil baadarigan wuxuu madax ka yahay kiniisadda katoliga ee lagu magacaabo world christian mission ee hadafkeedu yahay inay dunida dacaladeeda ku faafiso diinta kirishtanka baybalkana ay gaarsiiso dalalka muslimiinta waa kan baadariga hosey rodriguez oo kiniisadda ka dhex jeedinaya warbixin ku saabsan waxyaabihii uu kala kulmay soomaaliya iyo howlaha diinfaafineed ee ay soomaaliya ka qabteen tobankii sano ee lasoo dhaafay
soomaaliya ayaan mar dhow aaday waxayna ahayd safarkaygii labiyo tobanaad oo aan dalkaas booqdo markii ugu horraysay ee aan u safray soomaaliya waxaan tiro koobnay siddeed qof oo qaatay diinta kirishtaanka oo ku nool magaalada muqdisho laakiin hadda ku dhowaad labiyo toban sanno kadib markii aan u laabtay waxaan soo diiwaangelinnay aniga iyo baadari luukos siddeed boqol oo qof oo ku soo biiray diinta kirishtaanka maxay tahay sababta waa maxay isbeddelka keenay in labiyo toban sanno kadib ay toban jibbaarmaan dadka kirishtaanka ee soomaaliya ku nool runtii waa mucjiso rabbigeenna wato kiniisaddeenna waxay ka howlgelaysay soomaaliya wax ka yar hal sano durbadiina waa ay midho dhashay mar aan fogeen waxaa soomaaliya ka imaaday baadari bishob iyo jonatas aniga iyo baadari luukosna waxaan joognay bishii mey waxaan rabaa inaan bisha febraayo u laabto oo wakhti dheer sii joogo dalka soomaaliyana ma ahan sidii uu ahaa labaatan sano ka hor dabcan weli waxaa jira cadaadis lagu hayo dadka kirishtaanka laakiin hadda si xor ah ayaa diinta kirishtaanka u faafin kartaa adiga oo aan cabsi ka qabin in lagu dacweeyo ama lagu dilo dadka hadda way soo nuglaadeen markii aan aaday si xor ah ayaan baybalka u faafinayey magaca ciise masiixna dadka ayaan ugu yeerayay si xor ah ayaana cibaadaadkayga u gudanayay marka isbeddel muuqda ayaa jira Então, irmãos, mudou. Está mudando, né? E está mudando.
sidoo kale waxaa shacabka qaadis uu filimkan ku sameeyey hay-adaha reer galbeedka kuwooda ugu caansan ee kulugta leh ololaha tansiiliga ee gaaladu ay ku hayaan bulshada soomaaliyeed baadariga hose rodriguez ka sokow waxay kiniisadda world christian mission dalka soomaaliya u soo dirtay tobannaan ka mid a baadariyaasheeda kuwaas oo isu ekaysiinaya deeqbixiyaal iyo shaqaale hay-adeed balse ujeeddadooda dhabta ah ay tahay la dagaalanka islaamka iyo faafinta sunta nasaarada waa kuwan baadariyaasha kiniisadda world christian mission oo gaaf wareegaya xerooyinka barakacayaasha ee magaalada muqdisho iyagoo damac uga jiray inay ummadda soomaaliyeed sandareerto liidata uga beddeshaan diintooda
Os cristãos na Somália hoje eles são, eles vivem no anonimato.
xogaha iyo markhaatiyada uu soo gudbinayo iyo dhammaan macluumaadka muhiimka ee la xidhiira xaddiga ay la eg tahay halista tansiirka iyo kaalinta ay ku leeyihiin hay-adaha reer galbeedka ee lagu soo qaatay isdaarkan waxaa dhammaanba ay muhiim u tahay in qofku daawado muuqaalka araggiisa oo kaga dhergi karaan aan looga sheekaynin si uu usoo taabto xaqaa'iqda banaanka taale ay gaaladu ku dadaalayaan qarintooda balse uu muuqaaladan qiimaha badan kusoo sirdinayo markaska diraasaadka ee muasasada warbaahineedda alkataa'ib mahadsanid xaaris kooxaha mucaaradka riddada ayaa ku dhawaaqay in xasan gurgurta aysan u aqoonsanayn madaxweynaha kooxda ee riddada soomaaliya sida uu ku warramayo marwaan maxmed kadib shir jaraa'id oo ay siyaasiyiinta mucaaradka ah ku qabteen magaalada muqdisho ayay ku dhawaaqeen inaysan xasan gurgurta u aqoonsanayn madaxa kooxda riddada mucaaradka ku midaysan golaha mustaqbalka soomaaliya ayaa shaaciyey in kooxda riddada aysan lahayn madaxweyne laisku raacsan yahay kadib markii uu dhammaaday mudaxireedka xasan sheekh maxamuud sida ay hadalka u dhigeen shariif sheekh axmed ayaa ku goodiyey inay qaadi doonaan tallaabooyin hor leh haddii ay soo xirmaan dhammaan albaabada wadahadallada xasan gurgurta ayuu ku sifeeyey shakhsi caadi ah oo mucaaradka la mid ah islamarkaana xukuumadda riddada ay tahay mid xilgaarsiin ah ku saabsan yahay shirkan jaraa'id dhowr qodob oo muhiim ah sidaa la socoteen mudaxireedka dowladdu intuusan dhammaanin in heshiis laga gaaro doorashooyinka sababtuna dalkan waxa ugu fiican oo kusoo socday markii afarta sano dhammaato doorasho in laga heshiiyo doorasho la galo marka annagoo taas igsanayna waqtiyada lasoo dhaafo o dhan arrintaasaan ku mashquulsaneen nasiib daro dhinaca kale ka suuraabi weyse madaxweynaha mandheedkiisu waa dhammaaday xildhibaanada waqtigoodu waa dhammaaday dowladda mandheedkeedu waa dhammaaday ilaa haddana nasiib daro doorasho lagu heshiiyey ma jirto mandheedka hadduu dhammaado qofka ilaan afar sanaa la doortay sharciyadaa la siiyey kalsooniyaa la siiyey waqtigii waa dhammaaday muxuu noqonayaa marka wuxuu noqonayaa qof waktigii ka dhammaaday marka madaxweynuhu wuxuu noqonayaa madaxweynihii hore xildhibaanadu waxay noqonayaan xildhibaanadii hore xukuumadduna waxay noqonayaan xukuumadda xilgaarsiinta sidaasay noqonayaan xasan cali kheyre oo soo noqday ra-iisul wasaaraha kooxda riddada ayaa isna sheegay in xasan gurgurta uu isku bedelay keligii taliya doonayay inuu dagaal ka dhex abuuro murtadiinta billa soomaaliya waxaa noo fadhiya madaxweynihii hore xasan sheekh maxamed waxaa noo fadhiya nin soomaaliyeed oo villa soomaaliya ku degan sharciyad la-aan madaxweyne shariif waa madaxweyne hore madaxweyne xasan sheekhna waa madaxweyne hore waxaan rabnaa marka inaan caddayno dalka iyo dadka waxaa lagu xakumaa nidaam iyo sharci wakhtigii madaxweyne xasan sheekh loo igmaday waa soo idlaaday waa nin madaxtooyada ku jooga sharci daro wax kasta oo dhibaato ah oo dalkan ka yimaada isagaa mas-uuliyaddiisa iskale arrimahan ayaa ku soo aadaya xilli khilaafka u dhexeeya kooxda riddada iyo mucaaradka uu meel xun gaaray tan iyo markii ay fashilmeen kulamadii xalanla ka dhacay ee reer galbeedka ku dhexdhexaadinayeen murtadiinta mahadsanid marwaan weeraro lala beegsaday kufaartii murtadiinta ayaa ka dhacay deegaano kala duwan oo dhaca koonfurta dalka soomaaliya qaraxii mujaahidiintu xalay ka fuliyeen gudaha magaalada kismaayo ee wilaayadii jubbada hoose ayaa lala eegtay maliishaad murtadiin ah oo ku sugnaa xaafadda fiaf madow waxaana jira khasaa'ir gaaray cadowga dhanka kale wilaayada baayiman ciidamada mujaahidiintu waxay qarax ku weerareen maleeshiyaad murtadiin oo ku sugnaa saldhig ku yaala degmada diisoor sidoo kale wilaayada shabeellada hoose mujaahidiinta ayaa waxay xalay dagaal ku qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta ee saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ee degmada janaale waxaa kaloo mujaahidiintu xalay dagaal ku qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta ee degmada qoryooley gaalada qaramada midoobay ayaa mar kale ka hadashay khilaafka ka dhex jira kooxda ridada iyo siyaasiyiinta mucaaradka ku ah cabdiqani maxamed ayaa tafaasiisha warkan haya urur gaaleedka qaramada midoobey ayaa mar kale ka hadlay khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya siyaasiyiinta murtadiinta kuwaas oo isku hayaan nooca doorashada iyo go'aano uu iskiisa u qaatay xasan gurguurte farxaan xaq oo ah ku-xigeenka afhayeenka xokayaha guud ee qaramada midoobey ayaa sheegay in antonio guteres xokayaha guud ee ururka uu isha ku hayo xaaladda siyaasadeed ee soomaaliya iyo wadahadalladii dhexmaray mucaaradka iyo kuwa filla soomaaliya wuxuu intaas ku sii daray inuu dabadhelifyadooda soomaaliya ku booriyey inay wadahadallada xoogga saaraan kana heshiiyaan arrimaha la isku hayo ee doorashooyinku ka mid yihiin farxaan xaq ayaa bayaanka uu soo saaray ku yidhi xokayaha guud wuxuu soo dhoweynayaa diyaargarowga labada dhinac ee wadahadalka wuxuuna ku dhiirigelinayaa inay sii wadaan wadahadallada si loo gaaro heshiis ku saabsan jihada doorashooyinka ah iyo arrimaha kale ee la xiriira kulamadii ugu dambeeyey ee xerada xalane ku dhex maray mucaaradka iyo xasan gurguurta ayaa natiijo la-aan ku soo dhammaaday mucaaradka ayaana ku dhawaaqay in xasan sheekh u aqoonsan yihiin madaxweyne hore waad mahadsantahay cabdiqani kulan wadatashi ah oo loogu arrinsanayay horumarka magaalada iyo u diyaargarowga munaasabadda ciiduladaxa ayaa ka dhacay degmada boga qable ee wilaayada hiiraan saadiq muumin ayaa si ambaqaadaya kulankan oo ahaa mid u dhexeeyey mas-uuliyiinta maamulka islaamiga ah ee degmada boqaqable ganacsatada iyo dhallinyarada magaalada ayaa looga arrinsanayay arrimo muhiim ah sida horumarinta magaalada ka qayb qaadashada amniga iyo u diyaargarowga munaasabadda ciidul adxa oo inagu soo food leh kulankan ayaa laysku dhaafsaday talooyin muhiim ah waxaana ganacsatada iyo dhallinyaradu ay ballan qaadeen in ay ka shaqaynayaan horumarka magaalada si weynna ay ugu diyaargaroobayaan munaasabadda ciidda arafo ilaahay subxaana watacaala ayaa mahad iskale kow waxaa ka wada hadlayna ammaanka amniga in iska waraysanna cadow waa dhagar badan yahay dhan walbaa iskaa soo galaa si dhallinyarta uu qayb qaadan kartiin wakti jihaadaa lagu jiraa tan lamaad waxaan ka hadlayni maadaama ay xilli carafa lagu jiro ciiddi ay soo dhowdahay dadka muslimiinta nashaadka laga qayb gala ilaahay sharcidiis wax noo banaysay see laiskugu imaadaa waa ka wada hadlayna farxadda dhallinyarta see uga qayb qaadan kartaa waa ka wada hadlayn maanta waxaan kulan la yeelanay annagoo ah dhallinyarta degmada reer bu'a qabla maanta waxaan la kulannay walaayada degmada bu'a qabla waxaan kuwada tashanay diyaargalowga ciidda soo socoto amniga sida ma aragtaa loo ilaalin lahay intaas ayaan ka manaashaqoonay horumarka bulshada dhallinyarta qayb ay ka noqon doonto ciiddana ciidihii hore siay u dhici jireen iyo si kasii wanaagan iyo si ka qurax badan inay u dhici doonto ayaan filaynaa kulanku maanta wuxuu ahay isxoguraysi dhallinyarta degmada boa qable iyo walaayada iyo macguudi dhallinyarta waxaana iska xoguraysanaya ciidda arfada diyaargarowgeeda sida fantasiyaha qabanqaabada iskudubiridka agaasanka wax walba waa isla garanay marka ciiddii oo maalmo takriiban naga dhiman ayaa diyaargarowgeeda hadda ka fahmaysaa magaalada manaha loosii diyaargaroobaya kulan isku waafaqnaa maasha allah si qurax baan u dhacay oo wanaagsan abaabulkeedana hadda bilaaba maalmo horteen waa laga dareema walaayada iyo maxa guud ahaan iyo degmada boa qablo aad aa looga dareemi doona wax ka dheci doona waa la abarki doonaa insha allahu tacaala maanta halkan waxaan soo gabagaboobay kulan ganacsatada degmada boqa qable iyo walaayada degmada boqa qable kaas oo aan ugu wada hadlaynay soo dhoweynta bish mataqaanaa maxay ahayd maalinta farxadda ciidda ah kulankaas wuxuu ahay kulan aad iyo aad mataqaanaa u weyn kulan si fiican lasku mataqaanaa maxay ahayd oo laga wada hadlay in maaragtay masaakiinta dadka dhibaataysa aan gacan qabano ee nala ciidaan nagula farxaan in maaragtay maxay ahayd magaaladii maaragtay maxay ahayd bilicdeedii quruxdeedii wixii maaragtay maxay ahayd ciid lagu yaqaanay in aan mataqaanaa ka wada shaqayno taas dib loogu soo celiyo taas ayaa mataqaanaa barnaamijka ugu weyn ahay maadaama islaamka uu leeyahay laba ciid ciidahaasna ay kamid tahay ciiddii hadda aan ugu soo socoto oo ciidan ciid mataqaanaa adxa ah ijmaaca kulanka wuxuu ahaa kulan yani loogu tashanaya soo dhoweynta ciidul adxada si loo mushaarakeeyo yani wixii oo hore waxa soo socdanaysa ku hagaajin lahayn taladeed ayay ahayd insha allahu tacala wax badan lafagurka insha allah meel wanaagsan aan isla dhignay magaalada la qurxiya wadooyinka wixii biyo ay wixii xal mataqan la xaliya bilicdeeda iyo macnaha quruxdeeda iyo mataqan nidaamkeeda wada shaqeeya taasna annaga walaagi waa isku afgaran insha allahu tacaala shir wada tashiu ahay insha allah si wanaagsan ugu soo gabagabo insha allahu tacaala ilahina waxaan ka rajeynaa insha allahu tacaala ilah caafimaad iyo barwaaqa iyo nimco ilahina siiya waxaan kulan ku yeelanay magaalada boqaqable aan ugu hadlaynay ciidii iyo soo dhoweynteeda gaar ahaan in aan darjiimankii iyo maxay aheyd dukaamankii iyo maxay aheyd isgoysyadii iyo kulli aan qurxino bilicda aan soo celinno masaakiinta aan taakulayno ay nala ciidaan in maxay aheyd wasakhdii iyo qashimadii iyo wixii laga qaado in maxay aheyd waman yucadim shacaa'ir allahi fa inaha min taqwa alqulub shacaa'irta ilahi inaan muujinno oon aad u muujinno ayaan isugu imaanay annaga iyo walaayada aadaan isugu afgarannay maxay aheyd waxaan waajibkaasna waa qaadan haddaan nahay ganacsatadii degmada buqa qable kulankan ka dhacay degmada buqa qable oo ay soo qabanqaabiyeen maamulka degmada ayaa ah mid bulshada ku dhiirigelinayo in ay ka shaqeeyaan horumarka deegaanadooda waad mahadsantahay saadaq walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landulus xiligan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegeysiga warkayaga warkan warka xigayaa inoo madla insha allah inta ka horreysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu